Guddoomiyaha Xiriirka Kubbadda Cagta Degmada Beledweyne ee Hirshabelle Cabdicasiis Axmed Sheekh Jaabure ayaa Radio Beerlo u sheegay in afar kooxood ay isugu soo hartay tartanka Korneel Faarax Gubadle ee ka socda garoonka Laqanyo. Cabdicasiis Sheekh Axmed Jaabure ayaa tilmaamay in tartankan uu kaalin weyn ka qaadanayo isdhexgalka bulshada isaga oo sheegay in marka uu dhammaado koobkan ay qaban doonaan horyaalka beledweyne.
waxaa si nabada ee noogu soo dhammaaday wareeggii saddexaad ee jirooniga aan ugu magac darnay corneel faarax gubadley Ee, si nabadahuna noogu soo dhammaaday aadaan ugu mahadcelinaya dhammaan kooxihii kasoo qayb galay ee jiroonigaasi lix iyo tobanka kooxood oo afarta xaafadood ka kala socday Ee, anagoo mid qaas aan u mahadcelinayn aadaan ugu mahad ugu mahadsan yihiin dhammaan ciyaartooydii taageerayaashii guddigii ee, ila shaqeeyey dhammaantood waa u mahadcelina insha allahu tacaala ee, qof walbana ee, abaalkiisa ee, maalin uu heli doonaa Ee, ujeeddada aan ka leenahay wax kale maahan inaan ku xasuusanno dadkii sumcadda ku lahaayay gobolka hiiraan Ee, nasiibna waxa u yeeshay korneylkaas insha allahu dad badan oo sumcad ku leh gobolka ee, hiiraan waa soo wadnaa inaan u qabanno Ee, haddeertana ninkaasaa nasiib u lahay Ee, waxaan haddana aan rabnay inaan ku baraarujinno dhallinyarada ayaantan ka jiifatay sportiska inaan dib usoo nooleyno Ee, xirfaddii sportiska ee gobolka hiiraan lagu yaqiinay qaasantan degmada beledweyne Ee, insha allahu tacaala haddeertaan kan inta uusan dhammaanin oon finaalkiisa la dhilin ka hor insha allah waxaan rajeynaynaa inaan qoryo tuurno ee, horyaalkii oo beledweyne league cup insha allahu tacaala walax badanna waa soo wadnaa haddii uu ilaa yidhaahdo annagoo kaashanayno dhammaan een, xiriirada ee, sportiska sida ee, xiriirka kubadda cagta soomaaliya kan hirshabeelle iyo dhammaan ee, dhallinyarada oo xagga sportiska u jajaban Ee, insha allah wax badan waa soo wadnaa kanna hadeertan gabagabo noo mari haya afar kooxoodoo isugu soo hartay Ee, afarta kooxood waxa waaye iftin ee, rugsan iyo waaberi iyo gaadiidka afarta sanadii isku soo hartay insha allahu tacaala waxayna wada dhiili doonaan maantay waa doonaan waxaan dhiili doono ee, naadiyada iftin iyo ee, rugsan waaberi iyo gaadiidkana waxay dhiili doonaan hadduu ilaa yidhaahdo maalinta talaadada Ee, ayadoo macnaha aan rabno inaan jiruuni kale oo deg deg ah aan qabanno oo annagoo ka helnay ee, casuumaad ee, xiriirka kubadda cagta hirshabeelle waxaan soo dedejinnay kan si au no- nooga cunin waktiga marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inuu isagana isbuucan gudihiisa soo gabagaboobi doono hadduu ilaa yidhaahdo Waayahay tartankan kooxdii ku guuleysata maxaad u qorshaysaan?
kooxda ku guuleysata abaalmarin fiican ay heli doontaa sida koob iyo waxuu ahay isheeg wixii kaloo loogu talagalay Ee, kooxda kaalinta labaad insha allahu tacaala magaalada beledweyne oon laga aqoonin in jirone markii labada kooxood soo baxaan waxaa la dhiili doonaa lug kaalin saddexaad la yidhaahdo oo afartan kooxood oo galabtay biri galab wada dheelayso iyo biriga kuxiga wada dheelayso labadii kasoo baxda maahane labada kaleeto inay ayagana isla dheeli doonaan kaalin saddexaad xataa waa bixi doonaa Ee, kooxdii ugu fiicneed abaalmarinaan sii doonaa ciyaartooygii ugu fiicnaa waxaasoo dhan waa noo wada qoran yihiin insha allahu tacaala indhihiinoo macalinka ahaana soo bandhigi doonaa ee, saxaafadda gaar ahaan aad waxaan ugu mahadcelinayaa idaacadda berlula oo barnaamijkan sportiskan wadno aada uga qayb qaadatay Waayahay koobkan markii uu soo gabagaboobo maxaa xigi doona?
ma insha allahu tacaala koobkii horyaalkan bilaabi doonaa haddii uu ilaa yidhahdo isbuuca dambe gudihiisana bilaabi doonaa aan rajeynayna haddii aysan aqabad kale aysan nagu imaan saasaan rajeynaya waxaan kan aan u boobsiinaaba intaas ahay sooma Ee, dad badan oo waxaa jira aan ayagana tababar aan u diri doono oo aan ka helnay xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo xiriirka kubadda cagta hirshabeelle marka insha allahu tacaala wax badan aan soo wadnaa Ee, waxaan rabnaa inay dhallinyarada xaafadahan afarta xaafadood ay nala shaqeeyaan ay na soo garab istaagaan hadeertan wadadii nabadda la qaadanaya dhanka amnigana waa aad uga qayb qaadanaya sababtoo sportsku waa isdhexgalka bulshada Ee, wuxuu ku jiraa kaalinta koobaad uu ku jiraa insha allahu tacaala marka waxaan rajeynaynaa in ee, dhanka amnigana uu wax ka qayb qaato dhallinyarada sida tahriibka oo kaleeto dadka dhallinyarada ah oo qabiilka u dagaalama iyo fadhi ku-dirarka waxaasoo dhan ay isku bedelaan ee, sports ay isku bedelaan insha allah waa rajeynaynaa